فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkan waxaa wareysada idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisana caawa waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida oo ka tacsiyeeyey istishaadka amiirkii mujaahidiinta maqhribulislaami warbixin ayaanu idinkaga haynaa sidee baa loo arkaa dhallinyarada soomaaliyeed ee dhanka ciyaaraha loo jihey xilli waddanka dhallinyaro asaagood ah oo shisheeya ay duulaan ku joogaan waraysi amuurahaasi la xidhiidha ayaanu idiin haynaa maraykanka madow oo wajahaya wixii xarakada shabaab ulmujaahidiin ay horay uga digtay farriimo xarakada shabaab ulmujaahidiin maraykanka madow u dirtay ayaanu barnaamijka idinkugu haynaa maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed ee maalin waliba godkii shalay laga qaniinay laga qaniinayo korneyl shariif shaacib ayaa arrimahaasi iyo kuwo kale ka hadlaya sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysada insha allah waxaan idinku haynaa xubintii corona oo diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي aan ku bilowne mujaahidiinta alqaacida ayaa waxay ka tacsiyeeyeen amiirkii mujaahidiinta maqhribulislaami waxaa arrintaasi ka warramaya waryaheena salmaan axmed jamaacaadka jihaadiga ayaa weli ka tacsiyeynaya istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam kaas oo uu faransiisku ku dilay weerar uu ka fuliyey waqooyiga dalka maali mu'asasada warbaahineed ee assaxaab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaas oo looga tacsiiyey istishaadka sheykh abi muscab cabdilwaduud waxaana bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga uuna ku saxiixan yahay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ummadda muslimka ah looga tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud waxaana la sheegay in istishaadkiisa uu qalbigu saameyn ku lahaa hase yeeshee ay sabrayaan iskuna sabarsiinayaan nusuusta sharciga ah iyo tamanigii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam tamaniyey inuu cimrigiisa shahaado ku khatimo waxaan ummaddeena qaaliga ah iyo dhallinyaradeeda baarayaasha uga tacsiyeynaynaa istishaadka asheykh almujaahid almuraabit abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii jamaacada qaacidatuljihaad ee wadamada maqhribulislaam waxaan sidoo kale u tacsiyeynaynaa ehelkiisa kuwii jeclaa iyo walaalihiisa oo idil waxaana leenahay allah wuxuu leeyahay wixii uu qaato isaga ayaanale wixii uu bixiyo shay kastana wuxuu leeyahay ajal go-an ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayna baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxaa sidoo kale bayaankay mujaahidiinta alqaacida allah ka baryeen inuu ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siiyo bedelka asheykh abi muscab cabdilwaduud algeeriya iyo wadamada maqhribulislaamna ka soo saaro hogaamiye la mida sheekh abi muscab cabdilwaduud oo islaamka u difaaca sidii uu sheekhaas u difaaci jiray ummaddana u tura sida uu sheekhaas ugu turi jiray ee sida bayaanka lagu sheegay waxaana la sheegay in sheekha shahiidka ah uu culeysyo badan la soo noolaaday intii lagu guda jiray masiiradiisa jihaadka ee dherarsan ku dhowaad soddon sano wuxuuna ummadda u noqday xidig dadka wareersan ku hanuuniya ee waddada allah casa wajalla adduunyada ayuuna isaga tegay dhaldhalaalkeedana waa uu furay isagoona markii dambe soo haleelay ragga buuraha ilaa ugu dambeyn uu ka mid noqday mid ka mida tiirarkooda sida bayaanka lagu sheegay qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagula hadlay mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam waxaana lagu yidhi ugu dambeyn waxaan fariintan u diraynaa walaalaha jihaadka iyo istishaadka waxaana ku leenahay haddii aanay jiri lahayn nusuustan ugu boorinaysa sabarka iyo la sabartanka cadowga weysmada abi muscab waxay lahaan lahayd sha'ni kale laakiin waa musiibo culus oo aan loo dulqaadan karin iyo fajicise murugo leh oo qalbigeenna dhaawacday ayaa lagu yidhi bayaanka wuxuuna intaas sii raaciyey hase yeeshee ma odhanayno ilaa wax allah raaligeliye mooye ee qalinkuna wuxuu horay u qoray wixii dhici lahaa manana anfacayso allah ayaan ku dhaaranay waxaan sabarka ka ahayn waana qadarta allah wixii uu doono ayaana dhaca wa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu yidhi bayaanka mujaahidiinta alqaacida waxay sidoo kale ballan qaadeen inay kusii sugnaan doonaan oo ay ku sabri doonaan dagaalka ay kula jiraan ee maraykanka iyo faransiiska iyo dowladaha safkooda ku jira ilaa baa lagu yidhi bayaanka aan ka haleelayno nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida waxaa ka horeeyey bayaanaad ay soo saareen xarakat al-shabaab almujaahidiin iyo mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab kuwaasoo ummadda muslimka ah iyo guud ahaan mujaahidiinta caalamka looga tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab waxaana muuqanaysa in asheykh abi muscab cabdilwaduud uu makaano ku dhex lahaa mujaahidiinta sidaba laga dareemayo bayaanaadka ka soo baxay saaxaadka saddexda ah ee aynu soo gudbinay bayaanaadkooda kuwaas oo kale ah bariga afrika jasiirat alcarab iyo hogaanka guud ee alqaacida فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waa hagaag ciidamo badan oo shisheeye oo kuwa etoobiya ay ka mid yihiin ayaa waddanka soomaaliya duulaan ku jooga waxay u hanqaltaagayaan shisheeyahaasu ingib ahaanba soomaaliya ay yeeshaan markay sidaasi tahay maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu dhisay dhallinyarada soomaaliyeed ayay aad u maaweelinayaan iyaga oo jihada ka luminaya waxayna ku dhigayaan dhaba aan ceel tegin dhallinyarada waxaa loo weeciyey dhanka ciyaaraha iyo waxyaabo kale oo madadaalo ah magaalooyinka waaweyn ee shisheeyuhu degan yahay waxaa ka furan garoomo waaweyn oo lagu ciyaaro marka shisheeyuhu dilka dhaca iyo dhaawaca iyo kufsigaba geysanayaan dhallinyarada soomaaliyeed waxay ku howlan yihiin eryashada banooniga haddaba arrimahaasi sidaa baa loo arkaa waxaanu ka waraysanay nabadoon maxamed jamcaale khayre arrinta su-aashaadi weydiidaan isdul taago waxa weeye wax iska bayibana muuqdaa sidaa weeye waxa weeyaan nin maanta xooggiisii la kala qaaday oo meelo loo kala gooyey oo layn wax la yidhaha la geliyey oo gobollo loo kala jaray oo hadda oo ciidamo la keensaday odajaaga dheeraha wiilal yaryar oo kuwaan hadda banooniga loo diyaarinayo waxaa la keenay kuwa sidoodaas kaleo ciidan laga dhigo tuuto loo soo geliyo geed walba iyo dhufays walba fadhiya waxay meesha u fadhiyaan waddanka inay qaataan weeye waa cadow kusoo duulay waddanka waxaad ka hadlaysaa ciidamada shisheeye dalka jooga a ciidamada shee waddanka jooga kasoo hadlaya sida maraykan uu hogaaminayo sida ilaadankiisa uganda sida etoobiya sida kenya sida burundi waxaasoo dhan iyo waxa kujiariya yuhuudda iyo arsaaliya waxaasoo dhanba wey oo waxa usoo baxay geeska afrika barwaaqada taalla iyo badda iyo nimcada taalla usoo baxay inay si fudud ku qaataan oon dhib ku gaarin ayay usoo baxeen markaasi saa u kala gogoynayaan marka waxaa ii muuqanaysaa inaynan soomaaliya waxaa ka muuqdaa ay yihiin wax dhibaato leh anigoo su-aashayda usoo gudbaya intaasaan marka hore baan wariyaha ugu hakinaya ma garat inkastoo jiraan ee dad shisheeyaha la jihaadaya oo la dagaalamaya haddana waxaad arkaysaa magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ciidamada shisheeye ay xoog ku haystaan iyo kuwa siyaasad ahaan ay u maamulaan dhallinyaradii soomaaliyeed ee ku noolaa in loo sameeyo barnaamijyo amaba jihayn tusaale ee waxaa la yidhahdo cayaaraha xaggooda loo weeciyey banooni bay ku mashquulsayn afar iyo labaatanka saac maxaad ka leedaha taa adeer waxaan ka leeyahy waa su-aal aada u qurux badan oo mudan meesha in lagu lagu joojiyo waxa weeye waxaan leeyahay ninkii seexdaa siciid tibi dhalay baa layidhi waa mahmaayo soomaaliyeed waxa weeye dhallinyarada soomaaliyeed waxay ka tageen wixii ay mudnaayeen wixii ay lahaayeen wixii ay ilaadankiisa ahaayeen iyo u horrayso diinta islaamka ku dhaqankeedii ka tageen oo ilaadankiisa muqadas ah ayay ka tageen waxay ka tageen wadaniya wax la yidhaha jiri jiray oo oo xataa dadka qaar kaga damin roonayo gaalaa laysaga celin jiray marka wadaniyadaan jirin waxay walaal ka dhigteen maanigaa carkoowaha ka jecel calaf nin ii diiday buu yidhi carkoowa gaala la yidhah waa kuwa korkoodu ay jirifta leedahay carkoowo la yidhah marka ninkii wuxuu yidhi maanigaa carkoowaha ka jecel calaf nin ii diiday walaalkayba ha ahaade hadda waxay walaal ka dhigteen etoobiya waxay walaal ka dhigteen maraykan waxay ka dhigteen ingiriis waxay ka dhigteen kenyadan meeshaan taaltaallo oo masaakiinta ahaa jirtay oo bilcaamahan u dihi jirna ay dhihi jireen raggii hore wax u maamuli jiray ayay waxay ka dhigteen meel lagu noolaado oo lagu nasto oo dhaqan u yaallo waxayna ka tageen diintoodii inay ku dhaqmaan oo maalinta qiyaame berri la weydiin doono marka dhallinyarada waxaan leeyahay waa dhunteena soo noqda saasaan leeyahay adeer magarad qolyaha maamulada waxay qarash geliyaan oo ay maalgeliyaan xarumaha ee banooniga maarata lagu ciyaaro muqdishoo kale hadda meel garoomadayaa dib loo dayactirayaa garoonka weynaa ee muqdisho stadium uu ku jiro puntland oo kale waxay leedahay boosaaso garoon weynaan ka dhisaynaa magaalooyinka kale waa ka dhisan yahay xataa kuwa aan garoomadu ka dhisnayn maalin walba banooniyaa lagu ciyaaraa qarash baa lagu bixiyaa maxay ula jeedaan maamuladan soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeyaa ee maalgelinta iyo dhiirigelinta sportska ama cayaaraha Odan waa sidaa weeye waa kelmadda waa kelmad wanaagsan waxay ula jeedaan horta sidiisaba waa kuwa gaaladu soo dirsatay oo loo carbiyey inay soomaaliya dumiyaan oy gaalada u milki siiyaan oy gacanteeda u geliyaan ayay lacag ku qaadanayaan anaa soomaaliya ku siinaya ana etoobiyaan kugu daraya u leeyahay farmaajo waa kana haddeer etoobiya waxau leeyahay abi nin kasta oo meel maamula wuxuu ii ogolaaday in soomaaliya etoobiya lagu daro markhaatigu halkaasuu yaallaa ninkii damiirna halkaasuu ka arkaya marka waxa weeye waa halkaasay ka muuqataa waxay ula jeedaan waa shaati gaalo loo soo geliyey oo waddanka ay ugu soo duuleen oo dadka islaamka ay cadow ku yihiin oo diinta cadow ku yihiin oo waddankii ay cadow ku yihiin oo waddanka barwaaqiisan oo ilaadankiisa dahan ay dadka tusayaan gaalada oo ay ku ay shaxaad ku qaadanayaan ayay ula jeedaan waxayna ka leexinayaan diintii islaamka oo loogu talagalay inay ilaadankiisa lagu dhaqmo oo ilaahay u soo dejiyey koonkan oo nabi moxamed loo soo dhiibay sala allahu aley wasalam ayaw ilaadankiisa inay ka leexiyaan oo kaniisadda dhisaan masaajidkana dumiyaan hadda waa kanaa dad baa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedeedaad ujeedaa haa kuwaa maamulada anigu magacyada hadda waad ii qurxinaysaa laakiin magacyadaas sidaas umaba dhihi karo waxaan u aqaanaa waxaan u aqaanaa wax xun oo khabiis ah waa farmaajo iyo kayrlaawe iyo madoobe iyo lafgareen iyo maxay ahayd kii bahalkii galguduu joogay hiiraan joogay kii puntland kii somalilan waxaasoo dhan wey reer laan oo dhan wey waxaan u jeedaa magacyadooda maqra waa kuwana dumiyey allaha dumiyaan leeyahay marka waxa weeye waa kuwa gaalada gacanta noo geliya gacantooda ilaahay masiibaha ku riday marka kuwaasaan horta adeer ula jeedaa waxay ka leexinayaan masaajidka haddaan ku noqdo su-aashaydii kuwaana ayaa xoogaa igilkilaye haddaan ku noqdo masaajidka ilaahay ayay ka leexinayaan kaniisadda gaaladu dhistana ummadday ku leexinayaan si ay gaalada uga helaan wax dhareer ah ilaahayna khalqigiisa asagaa cunno siinaya si xun bay cunno ku raadinayaan kuwaa sidaasay ula jeedaan gaaladiiyay keeneen gaaladii wiilal kuwaan ay banooniga u leexda kuwoodoo kalea meeshii fafadhiya oo qoryo la fadhiya oo waddankii qabsaday kuwaana waxaa la leeyahay cayaaraha gala kuwa waxaa la leeyahay taga yurub kuwa waxaa la leeyahay ilaadanka africa gala kuwa waxaa la leeyahay ilaadankiisa qadaraana la geynaya kun iyo shan boqol sida soomaaliya hunguri baa dilay war hunguriga waddankiinuu yaallaa war nimcadu badaanay taallaa war berrigay taallaa wax laga wax baahida aad raadinaysaan halkan ma taallee nimcaa taallee waddankiina ka dhacsada waraaba ciidanka etoobiya ee dalka jooga iyo shisheeyaha kale dalka soo duula marka laga soo tago etoobiyaan waxaa jira waddanka jooga gaar ahaan somalilan iyo puntland oo maarata qaxooti ahaan ku jooga oo kusoo qulqulaya xeerka federaalkana waxaa ku qoran qofka shan sano soomaaliya joogaa soomaalinimada inuu qaadanayo qof soomaaliya uu yahay maxay taasi kuu muujinaysaa ha waxay ii muujinaysaa oo caddiina arrinta etoobiya maraykan baa wata hadda waxaan maqlayay kan maraykanka u jooga halkan wuxuu yidhi shan milyan oo etoobiya ayaan haysan dhul dhulkii etoobiya dadkiyaa ka batay dhulkiina waa yaryahay soomaaliya dadkiyaa ku yar dhulkiina waa iska bannaan yahay marka isdhexgal waa in la sameeyaa dhexgal marka maxaa meesha yaalla in soomaaliya la liqo waa taalla oo saas marka loo soo geliyo la yidhaahdo waxa weeye annagu waxaan nahay afa shan sanaan joogay sharciga io ogol marka soomaalidu ay noqdaan shakhsiyaad aan waxba noqonayn waa waxa falastiin maanta meesha alla dhigay oo kale meel ka daran baa naloo wadaa marka sidaasaa adeer loola jeeda ma garta gaalo olajeeda macnaha waddanka in etoobiyan lagu soo fasaxo waddanka etoobiya lagu soo fasaxo oo ilaadankiisa say ku dhacaysaa baa la yidhi inay intaas oo kiristaana ay bad la-aadaan intaanoo islaam ahoo yarna ay helaan badda intaan la eg oo awoodda oo badda asia dooyaan oo bad badda ilaadanka adduunka ugu weyneed inay haystaan oo geeska africa ay ku noolaadaan say ku dhacaysaa bay gaaladii joogaan kuwa waddanka jooga oo waxaa ilaahay siiyo alla dejiyana wax u muuqda ma leh mid walba laan laanuu isu taaga laankana waxa weeye midba maalima la cunaya dibigii cadda dibigii caddaa kii guduudnaa kii madoobaa wey marka arrinta markii dibi madow ay joogto kan cad markaad cuntaa aada cuntay iska keexinu yidhi hadda maalin aan maalin ahayn ayaa calaacali doontaan sida falastiin dhagaxyada u tuuraysee waxaad yeelaysaan ka kaca fadhigoo hadda maanta qabashaaldida gaalada waa la iska dhicin karaa waxay taraysa ma leh haddaan ka soo qaado etoobiya waxay isku sheegtaa wadanka inay ugu xoog badan tahay ciidamada jooga waad arkaysaan ciidamadii etoobiya ka yimid oo ugu dambeeyey inta dhulka looga dhameeyey halka baydhabo iyo meeshay doolow ka soo baxeen haddana markay noqdeen waa kuwa hadda halkaa lagu laynayo badda lagu laynayo sabartoodu intaasay la eg tahay war marka war meeshaad wax ka raadinaya bahashu idinkama jirtee bahasha kitaabkaa ilaahay u soo noqda wadankiina u soo noqda mid dibadda jira iyo mid gudaha jirow meesha aad joogto waxba kuuguma yaalaan karoonaa dhacay gurigaa lagugu xiray maxaad haysataa maanta wadankiina ku soo noqda kuwa wadanka jawabka kaca gaalada ka furta waxa ay idinku qabsanayaan cayaaraha iyo qurunka idkala dawareegaana kulaaya kuwa warkaa wada kuwa ridadaana ha lagu hormariyo ha la laayo dhinac walba ha loo galo sidaasaan leeyahay adeer ma garad waxaad ula jeedaa maamulada shaqeeyaha la shaqeeya maaragtay aan halayska dhacay maamulada waa kuwa ugu daran haddaan masaartu aysan geed ku daabnayn geedka ma goyn karto markii laakiin daab geeda la geliyo geedaha dhan dhulkay dhigaysaa hadda waxa weeye waxa gaala noo lugleeyey oo maanta gaaladu inay waddanka joogto sabab u ah waa kuwa gaalada soo raacay oo ridada ah oo diinta islaamka ka baxay oo haddaan ilaahay hanuuni naar u diyaar garoobay annagu aan janno ku galno aan ku jahaadno aan layno aan ilaahda maalka yaga bixinno aan caqliga yaga bixinno aan carabka yaga ku hadalno aan nafta yaga dhiibno aan qoryaha yaga gadanno aan layno waa ajirna loo soo diray aan layno adeeryaal nimanka dadka imaqlayo oo caqliga u saaxiibka oo cibaadada u saaxiibka oo alla inay janno ka helaan raba oo naarta ka baqaya oo berri asagoo qaawan oo ilaadankiisa ilaa aan kobalahayn oo inta uu yahay lixdan dhudhun la geynayo asagoo ilaahay hor tegaya kutubadii laga qorayna lagu hor wado malaa'igtu ilaahay hortiir dhigayso nin walbana taasaa sugaysa meeshaasaa ayaa loo shaqaystaa halka aan u shaqaysanno jannaatu fardowse aan raadsanno naarta jahannabaana aan ka cararno sidaasaan leeyahay allaha awoodda lena wuxuu u keenay gaalo karoono markaasaa lagu xiray guryahoodii markaasay waxay cunaan la'yihiin meelay ka shaqeynaan mishin shaqaynaa ma leh matoor socda ma leh markab ma leh diyaarad ma leh meel walba waatan kayuusaa lagu jiraa xabsiyay ku jiraan marka dadka noocaas oo aqligooda kuwaa tegay oo aan ilaahayba aaminsanayn oo malakumowt inuusan dilayn ay moodayaan maad kuwaasaad caqli u raadinaysaan ma kuwaasaad dadnimo moodaysaan ma kuwaasaad dugsanaysaan ma kuwaasaa inaad ahl idiin noqonaya war ilaahay ninka weynaayo waaxid ah idin qalqoo samadaas dhisay dhulkaan dhisay idin nooleeyey oo intaa hooyadiin hooyadiin idinka soo dhex saaray ka baqa oo wadada ilaahay qabsadoo gaalada laaya ee maalkiiniyo naftiina ku beela sidaasaan leeyahay adeer ma garad kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed jimcaale khayre فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي muwaadiniinta maraykanka ah ee madow ayaa waxa ay faquuq kala kulmayaan kuwa caddaanka ah qaar badan oo madowga ka mid ah ayaa la dilay kuwana xabsiye ayaa la geliyey xaaladda ay wajahayaan muwaadiniinta maraykanka ee madow xarakadda shabaab almujaahidiin ayaa horay uga digtay waxaana jiray fariimo muhiim ah oo ay u dirtay maraykanka madow salmaan axmed ayaa mar kale ka warramaya قاطع العهد وفي أعناقه دعوة التوحيد والدين الرشيد كلما xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa jamaaco jihaadi ah oo ka howlgasha bariga afrika waxaana si isku mid ay xarakadu xoogga u saartaa jawaaniibta kala duwan ee jihaadiga ee isugu jira dacwada iyo dagaalka sidaas darteed markaad u kuurgasho aflaamta ay soo saarto mu'asasada warbaahineed elkataa'ib oo si rasmi a ugu hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad arkaysaa in aflaamtaas ay gudanayaan waajib dacwo iyadoo hadba la adeegsanayo luuqadda dadka lala hadlayo ay wax ku fahmi karaan أشرق القرآن بالفجر الجديد قد رفعنا راية خفاقة mid ka mida isdaaraadka ugu caansan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waa xalqada labaad ee silsiladda adariiq ila alfirdows oo lagu soo gudbiyo taariikhda dhallinyaro u soo jihaad doontay soomaaliya oo ka soo tegay dalka maraykanka qaybaha hore ee filimkaas alkataa'ib baahisay horraantii sannadkii labada kun lix iyo tobanka waxaa looga hadlay dhibaatada haysata dadka madowga ee ku nool maraykanka iyadoo ay ka sheekaynayaan dad la noolaaday dhibaatadaas waxaana filimku uu diray dacwo guud oo ku aadan in dadka madowga ah ee dulman ay qaataan diinta islaamka dadka lagu soo qaatay filimkaas waxaa ka mid ah daaci u dhashay dalka maraykanka oo lagu magacaabo malcolm ekis loona yaqaano maalik shabaas kaas oo lagu dilay gudaha dalkaas wuxuu soo hadal qaadaya daacigaas dhibaatada haysata dadka madowga ee ku nool maraykanka isagoo sheegaya inay ku dhex nool yihiin mujtamac cunsuri ah
We realized that we were black people in a white waxaan society.
xaqiiq ahaan u ogaanay inaan nahay muwaadiniin madow ah oo ku dhex nool mujtamac cad waxaan nahay muwaadiniin madow ah oo ku dhex nool mujtamac cunsuri ah waxaan nahay muwaadiniin madow ah oo ku dhex nool bulsho uu nidaamkeeda siyaasi iyo mid dhaqaale ku dhisan yahay cunsurinimada waxaan ku dhex nool nahay mujtamac cunsuri ah oo ay madax u yihiin dad cunsuriyiin ah laga soo bilaabo xukuumadda federaalka ee dhexe ilaa maamul goboleedyada laga soo bilaabo aqalka cad ilaa fagaarayaasha To the local government. From the White House right on down to City Hall. Racism was what we were confronted by.
mucalliqa isdaarkan dacwiga ah oo luuqadaha lagu soo saaray ka mid tahay ingiriishka ayaa sheegaya in dadka madow ee ku nool maraykanka ay la kulmaan beegsasho gooni ah uga timaada ciidamada booliiska arrintaasna ay hoos u dhigtay in dadka madowga ay horumar ka gaaraan noloshooda
It's such forms of racial inequality that force black people to live in some of the most deprived neighborhoods, where young black men are often trapped in a vicious cycle of poverty and crime.
xaqiiqda uu filimka alkataa'ib daaha ka rogay afar sano ka hor waxaa hadda ka markhaati kacaya dilalka bareerka ee toddobaadyadii tegay ciidamada booliiska maraykanku u geysteen muwaadiniin madow ah oo uu ugu caansanaa george flood kaasoo si xun loogu dilay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota one race, one nation, so help us God Almighty, white power.
meelaha sida muuqata looga dareemayo cunsuriyadda maraykanka ee ka dhankaa dadka madow waa xabsiyada waxaana addaaciya maalik shabaas uu sheegayaa in dadka madow ay konton boqolkiiba ka yihiin gudaha xabsiyada dowladda maraykanka halka guud ahaan bulshada maraykanka ay ka yihiin labayo toban boqolkiiba taasina ay muujinayso inuu jiro khalad weyn when you look at American society and you see that African Americans are 12% of the population.
markaad u fiirsato bulshada maraykanka oo aad aragto in boqolkiiba laba-iyo toban ay yihiin dadka midowga ah halka boqolkiiba konton ay yihiin dadka ku xihan xabsiyada waxaad ogaanaysaa inoo jiro qalad haa waa dulmi arrinkan of the national prison population, there's something wrong. That's an injustice.
xadgudubka booliiska ee joogtada ah iyo cadaalad darrida garsoorka maraykanka waxay keentay in dhallinyarada madow ee maraykanka ku nool ay ku kacaan falaldembiyeedyo ka dhana bulshada ay la nool yihiin sida uu sheegayo isdaarkan afar sano ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib munaasabadiisana ay hadda taagan tahay And as a result, entire generations of young black men will inevitably end up in prison to increase the world's isku imaatinada ugu ballaaran ee isku arkaan dadka madowga ah waa xabsiyada halkaas oo iyagoo ku eedaysan falaldembiyeedyo kala duwan ku qaataan wakhtigooda ugu badan gebi ahaanba waxaa burburay riyadhalanteedkii ay ku jireen dadka madow ee amerikaanka ah taas oo ahayd inay gaari doonaan horumar iyo cadaalad waana arrin aan suuragal ahayn inay marnaba gaaraan intaba ay madow yihiin sida uu tilmaamayo filimkan dacwiga ah ee lagula hadlayo qayb ka mid a shacabka maraykanka laakiin waxaa jira khiyaar beddel uga noqonaya horumarka dhalanteedka aanay marnaba gaari karin dadka madowga ah waana islaamka iyo tawxiidka
وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم We invite you to a religion that guarantees you your waxaan idinkugu yeeraynaa diin idin siinaysa xaqiina haddii aad raacdaan waa diin uu qof weliba heli doono waxa uu leeyahay mana jiro fadli u dhexeeya madow iyo caddaan oo aan ka ahayn tawxiidka iyo alla kacabsiga shareecada islaamku kuma dhisna casabiyad iyo cunsuriyad toona mana bannaynayso dabaqado ku dhisan isiro iyo qowmiyada toona biological differences.
addaaciya maalik shabaas oo filimka lagu soo qaadanayo ayaa isagana sheegaya islamarkaana sii xoojinaya fariintaas dacwiga ah wuxuuna caddaynayaa in diinta islaamka ay tahay diinta u wanaagsan dadkiisa oo uu la jeedo dadka madow ee amerikaanka ah I believe that the Islam religion is the best religion for our waxaan aaminsanahay in diinta islaamka ay u wanaagsan tahay dadkeenna madowga ah maxaa yeelay waa diinta dhidibada u taagaysa midnimada noona soo celinaysa karaamada iyo inaan ku kalsoonaano nafteenna taasina waa arrin muhiim ah marka la rabo in la aas-aaso bani'aadan siman racial continence and all of these things that are necessary to make a complete human being.
inkastoo xabsiyada maraykanka ay buux dhaafiyeen dad madow ah oo badankood dulmi lagu soo xiray sidaba ay ka markhaati kacayaan hay-adaha u dooda xuquuqda dadka madow haddana dad badan waxay xabsiyadaas u noqdeen meel ay kaga baxaan mugdiyadii diinla'aanta ayna ku helaan iftiinka islaamka الله أكبر الله أكبر mak trumbal waa muwaadin madow afrikaan ah oo ku xidhan xabsiyada magaalada jackson ee gobolka georgiya wuxuu ka soo muuqanayaa isdaarka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib wuxuu mu'adin ka yahay masjid ay muslimiintu ka samaysteen gudaha xabsiga wuxuuna sheegayaa in islaamku hagaajiyey noloshiisa bannaankana soo dhigay khayrkii ku dugnaa qalbigiisa
Islam installed in me this islaamku wuxuu isku dabariday arrimahayga wuxuuna bannaanka soo dhigay khayrka igu qarsoonaa oo aan ogeyn inuu igu dhex jiray markii hore waxaan taagnaa meel qaldan waxaan dhagaysan jiray muusikada raabka ee aan xalaasha ahayn anigoo xaqiri jiray sharafka dumarka laakiin islaamku wuxuu xarrimay dhammaan arrimahaas sidaad og tahay islaamku wuxuu ii dhalaaliyey oo uu ii bulaaliyey noloshayda you know Islam Islam was the shining light of my life
We invite you to a religion that transcends ethnic and geographical boundaries.
waxaan idinkugu baaqaynaa diin ka saramartay xuduudda juqraafiga waa sharaace idinkula dhaqmaysa cadaalad oo aan idinku tirinaynin inaad hanti u tihiin qof kale waa diin aad u hoggaansamaysaan allah oo keliya mana jiro qof idinku la awood oo aan allah ka ahayn waxaan idinkugu yeeraynaa diinta islaamka oo ah diinta xaqa ah oo idinka badbaadin doonta mugdiyada kufriga islamarkaana idinku hagi doonta iftiinka islaamka sidoo kalena idinka saari doonta cidhiidriga adduunyada oo idin geyn doonta wasciga aakhiro islaamku waa waddada keliya aad kaga badbaadi kartaan cadaabka maalinta qiyaamo sidaas darteed waxaan idinkugu baaqaynaa inaad soo raacdaan kolonyada muslimiinta halkaas oo laydinkula dhaqmi doono si exla'aan ah oo aadna ku noolaan doontaan cidhiidri la'aan iyo dulmi la'aan Join this great family of Islam where you're treated without prejudice, live without persecution, and learn without limits.
sheikh anwar alcawlaqi oo wakhti badan oo ka mid a cimrigiisa ku soo qaatay dalka maraykanka markii dambena uu maraykanku ku dilay yemen muslimiintuna ugu yeeraan shahiidu dacwa ayaa isagana ka soo muuqanaya isdaarka alkataa'ib isagoo diraya fariin ku socota dadka amerikaanka ah
allah wuxuu dhulkaa noogu abuuray in aan caabudno kadibna waan dhiman doonnaa oo waxaan aadi doonnaa janno ama naar weligood jiri doonaa sidaas darteed ha fududaysanina arrintan waa mustaqbalkiinna waxaan idinkugu baaqaynaa in aad akhrisataan kitaabka qur-aanka kariimka oo aadnaan cidna marti uga noqon kadibna u fiirso qur-aanku ma xaq baa mase
decide for yourself whether it is the truth or not.
inkastoo afar sano laga joogo isdaarkan muhiimka ay baahisay alkataa'ib oo ku wada sha'afka xarakat al-shabaab almujaahidiin lana rumaysan yahay in dad badan uu allah ku anfacay fariinta ku jirta ayaa haddana waxaa mar kale filimkan dib loo xusuustay markii ay kacdoonnada ay dhigayaan dadka madowga ka bilowdeen waddanka maraykanka kuwaas oo salka ku haya mushkiladda uu isdaarku sheegayo oo ah cunsuriyadda diinta islaamka ayaa ah diin ku dhisan sinnaan iyo cadaalad waxaana jirin wax farqi ah oo u dhexeeya dadka kaas oo ku salaysan midabka iyo qowmiyadda dadkuna waxay ku kala saramaraan alla kacabsiga oo keliya فالمؤمن أخو المؤمن قرب أم بعد عربيا كان أم عجميا أسود أم أبيض رجلا أو امرأة وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الأصيل في أكبر تجمع شهده المسلمون فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waddanka soomaaliya waxaa loo dhisay maamulo kala duwan kuwaas oo mid waliba lalahaa horumar ayuu ummadda gaarsiinaya mid walibana dhibaato hor leh ayuu u horseeday nin kasta oo yimaada waxaa loo sheegayaa in ummadda uu caano iyo barwaaqo u wado laakiinse waxaa la arkayaa dadka oo maalmo amaba bilo kadib amaba sannado kadib shallaynaya islamarkaasina sheegaya in ay ku hungoobeen ninkii shalay ay u sacaba tumayeen amaba caleemaha u ruxayeen haddaba kornel shariif shaacib maxamed oo ka tirsanaa jiray ciidamadii kumaandooska soomaaliya iminkana ah nabadoon ayaa waxa uu ka warramay arrimahaasi iyo arrimo kale waxaan rabaa inaan cabbiro maantay waxyaabaha isbedelada ah ee mar walba ummadda soomaaliyeed soo wajahayo maadaama wakhti badan aan soo noolaa oo aan ogahay soomaalida taariikhaheedii aan soo dorosi jiray aan soo ogaan jiray waxay la noqotay maanta inaan ka hadlo waxyaabaha soomaaliya mar walba ummaddeeda soo wajahayo ee aanay ka waadan qaadanaynin haddana mar walba ay tahay meelaad ku aamustana aan jirin waxaa la yidhi ninkii walaalkii oo doqone uu dhinto maalin walbuu ooya walaalkaa oo caaqila hadduu dhintona hal maalin unbaad ooyi waxaan rabaa oohintaa waxay tahay dad islaam ah oo soomaaliya ah oo aan ognahay taariikhdeeda iyo islaamnimada siday ku ahayd iyo meeshay soo joogi jirtay oo maalin walba la khaldayo oo maskaxda intii laga cuno jahadii ay jireen ummaddii jaha kale loo jeedinayo markaan oga digno oon nidhaahno war waxaan sidaan ma aha nimayaho waxaan waa qolof moos la idiin dhigayo diin ma aha wax ruux islaam ah oo ahlu tawxiida uu raaci kara ma ahe waxaan ka jooga markaan nidhaahno haddana meeshii aan odorosnay markay taagan tahay yaad arkaysaa ummaddiio meel cidlaa taagan maxaan ku aamusnaa waxaan ku aamusnaa garan mayno mu'minka god laba jeer lagama wada qaniino soomaaliya waxaanu sheegaynaa cabdulaahi yuusuf ee madaxweyne u noqday markuu yimid islaamku uu ka hadlay waxaa layidhi war ninkan wuxuu wada waa dulmi diin ma aha waa wax foolxunfuxsi weeye wax ilaahay raalli uu ka yahay ma aha war meel cidle baad istaagi doontaana iska daaya wixii dadka ka raacay waad ogeydeen shariifkii baad ogeydeen kii kalea ku xigay wixii dhacay waad garanaysaan mid walba gaaluu dabada ku wataa waxa uu gaal ugu daba dhaklaynayo maxay tahay waxaan leeyahay nin walba intuu soo jiray buu soo jiri caqli nagu filan baan leenahay dad islaam e baan nahay war ilaahay baan idinku dhaariyey maalin walba ma aqligaa laydinka xadayaa cabdulaahi yuusuf baa sidii loogu sacbinayey loogu sacbinayey loogu sacbinayay buu amxaaro dhulka noo soo geliyey weliganna maana arkin nin madaxweyne eh oo soomaaliya ah oo amxaaro dabadhilif u noqonaya ninkii noogu horreeyey buu ah dabadhilifyadu xataa way kala yihiin war amxaaro amxaaro diin iyo dal iyo mabda iyo wax walba waan ku kala tagnay meeshaad ogeydeen waxaa kaloo ka daran kuwaaba u sacbinayeyba oo mataqaanaayey mataqaanaayey shicirkii nabi muxamed lagu soo dhowaynhayey markuu madiine gelayey kuwa ugu dhawaaqay baa dalaca albadru calayna kuwaaba dhahayey baa lagu leeyay ilaahay amarkii awa islaamnimadii meeshaad ogeydeen baa la istaagay waa laga digay islaamku uu ka digay war waxaan idinma wadayaana ka daayaa la yidhi maxaa u dambeeyey foolxumadaad ogeyd inuu soomaaliya baday ninkii ka soo gudub kii ku xigay waad ogeydeen nin walba ma gudhaysa mar allaaliya markii uu mool uu istaago oo dadkii inuu eber meel cidla istaajiyay la arko yaa la shallaayaya war maxaan idin lahayn shalay ka soo gudub shariifkii baad ogeydeen waxaad ogtihiin buu sameeyey xaggee ku nool yahay maanta nin walba gaal buu dabada kula jiraa ma islaamnimaa jirta ikhwaani waxaan leeyahay wax aan ku ebre qaadanno adduunyada waan soo marnay afarteenna koona gaalaa nagu wareegsan diintu siday ku soo bilaabatay waad garanaysaan dhallinyaradaa yaryarka ah ee dagaalamayso ee mataqaanaa waxaad aragtay maraysa ee aan meella ka helaynin maanta wax tabarucaad ah iyo wax adduunkii mataqaanaa meelay wax u soo marayaan aan jirin ee meel walba cunaqabataynta laga saaray ma faa'iidaad ku qabtaan mise khasaaraad ku qabtaan sidiinaba aan is waraysanaya soomaaliyey waxaan idin leeyahay war ilaahay baan idinku dhaaray bal dib isu fiiriya ma waxaa jira meel ay riddo joogto oo xaq caadil ah la isku xukumo mayaa jira oo laba ruux oo ishaysto midna baadil yahay midna xaq leeyahay xaq loo kala saaraya miyaad aragteen ilaahay intaad ka yaabtaan kamaba yaabaysaan ilaahay war ma waxaad aragteen ammaan sugan oo ummaddii soomaaliya ammaankeeda uu ku sugan yahay oo meesha wiilasha yaryarkaa ay joogaan oo calankaa sawdada ahe madow uu ka taagan yahay meelaan ahayn oo ammaan maanta uu ka jira miyaad ogtihiin war maalin walba ma shallaayaysaa everyday machalay baan ku jiraynaa war war dad yahow bal dib isu fiiriya farmaajo maalintuu soo fuulahaya muxuu yidhi wuxuu yidhi waxbaan qabanayaa soomaalidu way ka daba sacbinaysay waxay lahayd ninkii waddaniga ahaa ee dhulkeenna islaaxin lahaa hadduu yimid war ilaahay baan idinku dhaariya maanta xamar maxa ka yeerahaya war xamar ma ammaan baa yaalla war xamar ma kala dambayn baa taalla ma islaamnimaa taalla nimankaa waxa ay samaynayaan nin kasta oo miskiinah nin kasta oo xaq leh nin kasta oo dulman maanta ma xaqiisuu helayaa maalin walba ma halgodaha laydinka qaniinaya waxa meesha ku aruursan ee gaalada u dabadhaqaya bal xagga ii dhig ma inta kale ee bannaanka joogta ah xaqiiqada arkaysa eeba miyirkoodii uu joogo hadday kacdo miyay kuwa taagnaan karaan waxaan leeyahay aniga soomaaliyay isdaba qabo dadka islaamka ahow oo maaragtaaye riddada meesha ay joogto joogow waxa dhacaya waad aragtaane maalin walbo intii laidiin digay oo laidiin digay oo laidiin digay islaamka waa idinku daalay salla calaa nebi war ilaahay ka cabsada maalag waxa weeye waxaan markan waxaa waaye waa carraka dhaaf waay wax laydinku yeelag la garan maayo islaam baad sheeganaysaan masaajidadii baad gelaysaan haddana waxbaa idinka hadlaysan war bal ilaahay baan idinku dhaariyey weli nin xamar intuu ka soo baxay dhulkan yimid hadduu idinku jiro xaqiiqada wuu arkay waxa jirana wuu arkay ku miskiin ah iyo kan ugu hantiilo badan ee hantiilada ah waa isku mid masaajidka say isu garab istaagayaan bay kitaabka ilaahayna isu garab istaagayaan akhi nin loo eexanayaa ma jiro nin nin xaqiisa haysan karaa ma jiro diintii baa la oogayaa wixii mataqaanaa ee sunnada ahaabaa socda kitaabka ilaahay baad arkaysaan meeshuu marayo maxaa idin nasakhay anigu waxaan leeyahay oday wax soo arki jiray baan ahay soomaaliyaan la hadlayaa dadka islaamka ah ee na dhegaysanaya noo dhega nugul baan wax u sheegayaa horta nin ilaahay meel u wado meeli ka madow baa layidhi dogob ilaahay soo jiidayo daryaankiisa lama maqlo nin haddee meelba u hanuunsan oo meel uu ku socdo ilaahay baa xaaladiisa yaqaan laakiin annaga waxaan leenahay nimayow sidan si ka bedelan sameeya xaqiiqadii taabate meel walba aragte muddaa la joogaa islaamku mudduu nool yahay kow midda kale waxaad ogaataan bal haddiiba ay nimankan hadda waxay idiin sheegayaan ay run yihiin bal caalamka adduunka caalam yaa la yidhaahdaa adduunka caalamka caalamul islaami ama adduunka nin walbow raadiyaha aad haysato waxa ka yeerahaya bal dhegayso dib u dhux islaamku ma wuxuu ku kooban yahay ma soomaaliya uu ku kooban yahay war wax mar kacay oo ilaahay u wato oo iska socdo oo rabbiga mucjisadiisa ku socdo ma waxaa kari farmaajo iyo wax la mid ah iyo gaal baa kari ikhwaani bal dib u fiiriya wax adduunka ka socdo war islaamkii meel kasta uu joogo wuu dhaqaaqay muxuu ku dhaqaaqayaa xaqi baa la fahmay waa la socdaa africa fiiri aasiya fiiri yurub fiiri waxaa ma soomaaliya laga abuuray annagu dadkaa kacay baan ka mid nahay ee diinta uu usraynayo iftiin baxay weeye oo ilaahay uu wato wax reebi karana ma leh xaqiiqadana waad ogtihiin annaga caawa waxaan la hadlaynaa dadka beenta loo sheegayo ee tobanka jeer labaatanka jeer gubtay ee wax arkay ee haddana lasii khaldayo weli war hadda farmaajo hadduu meesha ka tago soo ku kale la dooran maaya wuxuu leeyahay carradoo idil baan doog ka dhigahayaa sidanaan yeelahayaa war ilaahay baan idinku dhaariya waddan baa joognaa baa laleeyahay dadka xerada ku oodan ee meel kastood aragteen carrada isku wareejiyey ma waddan bay hayaan islaam baa haysa waddanka wuuna socdaa africa wuu gudbay aasiya waad aragtay wuu gudbay been marka ma soconayso xaqiiqa run ee oo ilaahay u wataa meesha socota soomaaliyay marba meel baa taagnayd kubaa idin khalday ku kalaa idin khalday ku kalaa idin khalday xaqiiqadii baa istaagteen mar allaaliya markaad runtii istaagtaan unbaadlaad shallaayaysaan kulla yom ma shallaay baad ku jiraysaan war anigu hadalkaygaa waxaan leeyahay dadka islaamka ahoo tobanka jeer xaqiiqada arkayow xaqiiqadii sidii un waaye maanta kii la keeno berri meeshii buu taagan yahay intaas waa intaa oo waxaan leeyahay dadweynihii baan leeyahay gaalo hadday wax tarayso intaad ogeydeen bay waddanka joogtay waxaas aad aragtaybay nimcaadka iyo khayraadkai waddankay la baxaysaa haddaad moodaysaan inuu kuu hayo faa'iido inuu kuu hayo kuuma haya ee maalin walba mid daba dhilif abuu halkaa istaajinayaa wax alla wixii khayraad ahaa ee wadanka ka yaalayna wuu daldalanaya baddi baan waxba noogu jirin caradii buu qaadanaya macdintii buu daldalanaya wax walbana waa la qaadaya dayaaradaa daldalaya mana ogdin waxaan taariikhda ku hayaa ee gaaladu markay wadanka qabsanaysay waagii hore oo soomaaliya ay soo gelaysay bahalkan goomagoomaha la yidhaahda maaragtay ee beeraha cuna dhowr markab oo bahalkaas lagu wadaa la keenay meel walba badda intay kismaayo inta laga soo dejiya oo meel walba laga soo dejiyaa meel walba baa la dhigi bahalkan goomagoomaha eh gaalaa keentay gendiga gaalaa noo keentay wax alla waxa cudur eh maanta yaalla wadankeenna gaalaa u nisbaynaynaa maxaa yeelay maanan aqoon jirin waxan dad islaama oo quman oo ehlu tawxiida oo dhulka wixii oga soo baxo badan inuu cunayo xoolahooda caanahoodana ku darsanayaan ahay ilaahay baan idinku dhaariya wax kastoo ayaga xaggooda imaanaya way sumaysan yihiin sun baa ku jirta islaamka waa la laynayaa si dadban baa loo laynayaa mana la oga ma garanaysaa ani marka waxaan leeyahay nin walbow meesha aad joogto waxaad ogaataa meel alla meeshii gaal kaaga dhow yahay ood joogto wax khayr ahoo kuugu sugan inayna jirin gaalka fadhiga in lagala dagaalamo oo taagnida lagala dagaalamo oo kan jiiska uu la dagaalamo oo kan hadli kara uu la dagaalamo oo xujo markii la arka meel la maraba in la waayo hadde gaal maba deganaanhaya gaal raacna waxba ma wadi karo marka waxaan leeyahay dadka islaamka ahow maanta waxay taagan tahay xaqiiqadii nin ay u dhiman tahay ma jiro nin walba madaxweyneana soo maray ku kalana soo maray ku kalana soo maray wixii oo idil hal meel ebaad moodaa inay wada marayaan marka hore uu idin soo gelayana annaga waan ognahay annaga nama khaldi karo laakiin idinka laidin khalad khalad baa idin dilay maalin walba waa laydin khaldaya waxaa la leeyahay carradii baan sidan ka dhigaynaa shabaab baan qaqabanaynaa waxbaan samaynaynaa wixii ayaga ahaa been unbay noqon hadhow waxaa la arkay idinkii oo labalaba isu hito shallaayahay haddana hadda farmaajaha intan aad ku dhigaysaan daraad maxaad lahaydeen waa kii dhulka kala gedin lahaa waa sidan wey waa nin wadani ah wadaninimadii xaggay joogtaa hadda idinkiibaa xamar ka qaylinhaya oole inkaar baa nugu dhacday kii ka horreeyey sidaasuu ahaa waxba yaan hadalka ku soo noqnoqnin waxaan leeyahay ceella uma qodna ceelalyana uma socoto soomaaliya maanta diinta islaamka nin naga xiga ma leh meel walbaad ka soo geli kartaa war nin walbow waa digniinihii noogu dambeeyey nin walbow meesha aad joogto intaad ka kacdo ilaahgii ku abuuray ka cabso oo waxaa xaqa e wajah oo islaamku waa mug wen yahay islaamka meesha kaaga aadan ka galbaan leenahay annaga kaasi wuxuu ahaa kornel shariif shaacib
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
idinkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii korona waa kan maxamed cali aadan ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا cudurka korona tirada guud ee dadka maraykanka ah uu cudurkan ku dhacay waa laba milyan afar boqoqof dadka u dhintay ee ameerikaanka ah cudurkan waa oo ay ku jiraan qof oo la diiwaan geliyey saacadihii ugu dambeeyey dalka baraaziil dadka uu ku dhacay cudurkan waa hal milyan qof tirada dadka baraaziiliyiinta ah ee u dhintay cudurkan waa oo ay ku jiraan qof oo la diiwaan geliyey saacadihii u dambeeyey dalka ruushka dadka uu ku dhacay cudurkan waa dadka u dhintay ee baraaziiliyiinta ah cudurkan waa oo ay ku jiraan la diiwaan geliyey saacadihii ugu dambeeyey hindiya dadka uu ku dhacay cudurkan guud ahaan waa qof dadka u dhintay ee hindiyaanka ah waa qof oo ay ku jiraan qof oo la diiwaan geliyey saacadihii ugu dambeeyey UK ama ingiriiska dadka uu ku dhacay cudurkan waa saddex boqol iyo lix kun siddeed boqol lixdan iyo laba qof tirada dadka ingiriiska ah ee u dhintay cudurkan waa afartan iyo saddex kun iyo siddeetan iyo kow qof oo ay ku jiraan boqol konton iyo afar qof oo la diiwaan geliyey saacadihii ugu dambeeyey intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii corona اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayna asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور